barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah saddex iyo tobanka bisha mey ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah ardayda aragga naafada ka ah oo markii ugu horraysa ka qayb galaya imtixaanka qalinjabinta ama shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya wallaahi runtii farxad aan lasoo koobin karin baan dareemayaa oo ah maaragtay inaan maanta anoo aragla aan ka qalin jabinayo dugsiga sare iyo inaan islamarkaasna aan ahay dadka araggala ugu horreeya oo maanta gala imtixaanka dowladda inaan qayb ka noqdo boqolaal ardayo ama konaan ardayoo arag qabtana inaan la mid noqono oo imtixaanka la galno taasna ayadana waxay ii tahay farxad gaara waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro deeq macaawino ah gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool magaalada gaalkacyo sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda duhurnimo ku guda jirno dhinacii kaalmii qasiidooyinka bisha ramadaan ayaan ka marhnaan doonay xamadul amiinow inankii cabdulaahow abowkii makaadow
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mike pompeo ayaa isbedella ku sameeyey safarkiisa uu ku marayo qaaradda yurub isagoo safarkiisii ugu horreeyey ama koowaad ku tegi doona magaalada brussels halkii uu kaga tegi lahaa magaalada moscow saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in bombeyo uu maanta la kulmi doono mas-uuliyiinta ree yurub si uu wadaxaajood ugala yeesho arrimo ay ka mid tahay sidii cadaadis loo saari lahaa iiraan waxaana marka hore qorshaysnayd in bombeyo uu kulan la yeesho maanta diblomaasiyiinta iyo ganacsatada hogaamiyaasha u ah ee maraykanka u dhashay ee ku sugan magaalada moscow ilaa iyo hadda macadda waxaa deg dega u bedelay qorshihiisii hase yeeshee inta kale ee safarkiisii qorshaysnaa ayaa iyagu sidoodii u socon doona amaba ahaan doona waxaana uu xogeeyay bambeeya uu safar ku tegay salaasadii aynu soo dhaafnay magaalada sochi ee dalka ruushka isagoo wadahadal halkaasi kula yeeshay madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda sergey lafrof
sacuudi carabiya ayaa sheegtay in laba ka mid ah maraakiibteeda saliidda qaada ay waxyeello xooggan ka soo gaartay weerar arbushaad ah oo axaddii loogu geystay xeebta imaaraadka carabta ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah lagama bixin waxyeelada la sheegay in maraakiibta ay gaartay wasiirka tamarta sacuudiga ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta la weeraray uu ku socday dekedda rastanura si uu uga soo qaado saliid la geyn lahaa maraykanka dowladda maraykanka ayaa maanta soo saartay digniin ku aadan ficilo lagu arbushayo maraakiibta ku safra xeebaha imaaraadka carabta digniintan ayaa timid xilli ay sare usii kacayso xiisad ka dhex oogan maraykanka iyo iiraan imaaraadka carabta ayaa sidoo kale shalay sheegay in afar markab oo ganacsi weerar arbushaad ah loogu geystay meel ku dhow biyaha gacanka cumaan hase yeeshee ma bixin wax faahfaahin dheeraad ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan cabaas musafi ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday maraakiibta ay yihiin kuwo lagu baraarugo oo laga qoomameeyo waxa uu ku baaqay baaritaan lagu sameeyo weerarada waxaana uu ka digay gacmo shisheeye oo halis faraha la gelaya si ay u arbushaan ammaanka badda
duhur wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaanba aynu ku horreyno dhinaca iyo magaalada muqdisho waxaa markii ugu horreysay muddo tobannaan sanno ah kadib ka qaybgalaya imtixaanka guud ee dugsiyada sare ee soomaaliya ardayda aragga naafada ka ah ee soo gaadhay fasallada afaraad ee dugsiyada sare ee soomaaliya imtixaanka guud ee soomaaliya oo sabtidii bilowday ayaa waxaa sanadkan u fadhiistay ilaa iyo koob iyo soddon kun oo arday wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo booqday xarun lagu qaadayo imtixaanka ayaa waraystay mustaf maxamed cumar oo ka mid a ardayda aragga naafada ka ah ee ka qaybgelaya imtixaankan looga qalinjibinayo amaba lagaga qalinjibinaya dugsiyada sare mustafe ama mustaf oo haatan da-diisu ay tahay sagaal iyo toban jir ayaa marka hore cabiraya dareenkiisa ku aadan imtixaankan
wallaahi runtii farxad aan lasoo koobin karin baan dareemayaa oo ah maaragtay inaan maanta anoo aragla aan ka qalin jabinayo dugsiga sare oo heer aan ku haminayay in badan aan maanta soo gaaray taasna allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan iyo dadaalkii aniga aan sameeyey iyo cid kasta oo igu garabsiisa ayagana waa ugu mahad celinayaa marka runtii waxaan dareemayaa farxad aan lasoo koobi karin baan dareemayaa oo ku aadan maaragtay farxadda maanta aan qabo ah inaan ka qalin jabinayo dugsiga sare iyo inaan islamarkaasna aan ahay qofka ugu horreeyey ama dadka araggala ugu horreeya oo maanta gala imtixaanka dowladda inaan qayb ka noqdo boqolaal ardayo ama konaan ardayoo arag qabtana inaan la mid noqono oo imtixaanka la galin taasna ayadana waxay ii tahay farxad gaara
waayahaagii waxbarashada araggaad la-ayd dad arag laha wax la wadaagaysay inaa inta soo gaarsana may safinayna qaarkood badan wixii kuugu badnaayo dhegahaaga soo gaari jira maxay ahaayeen wallaahi markii laga hadlayo qof arag la iyo waxbarashadiisu waa iska dhib badan tahay waxaan ognahay waddankeenu inuu wadan iska maaragtay barbar kasoo kabanayo uu yahay ay ku adag tahay xitaa dadka indhaha qaba ama araggooda fayuu yahay maaratay ku adag tahay inay waxbartaan ama qaar badan oo kamid a aysan waxbaraniin marka qof arag la markii la yirahdo waxbarashadiisa way iska caqabado badan tahay aniga markaan kow kaaga bilaabo arag la-aanta kuma dhalan laakiin anigoo toban sano jira meelahaas baan aragga beelay miyiyaan kusoo koray oo intaa kusoo gaaray in maaragtay aada u firfircoon oo xoolaha maaratay iyo lamiyiga shaqooyinka ugu badan laga qabto waa dhinaca xoolaha in la raaco marka dadku firfircoon oo maaratay aada ugu fiican baan ahaa markii hore markaan aragga beelay oo ilaahay qadartiisa aragga beelay dee maaratay aad baan u nigataba runtii dadka igu hareereysana markaa dee qof aragla maaratay qof waayeelo aragla waa arki jiray laakiin qof ila mid oo maarata dhallinyaro ah oo aragla maan arag marka waxaan waxaan aaminsanaa qof keliya oo araggala oo dhallinyaro ina aniga ahay maadaama dee deegaanka igu xeeran qof aragla oo dhallinyaro aan arag runtii maaratay marka niyajab badan ay soo wajahay dadkana maba aaminsana qofku inuu de miyiga wax laga qabanayo waa xoole in la raaco marka qofki hadduu arag beelana de noloshiisa waa inuu iska fariista wey wax kaloo hadda oo maarata uu qabanayo malahan markaa magaalada soo gasho waxaad aragtay dadku lamid a meeshii kaligaad ka ahayd waa isbedel dad lamida arkay oo wax akrinaayo wax qoraayo markaasaa waxaa go-aansaday inaysan maaratay aragla-aantu keligay ahayn islamarkaana aysan aragla-aantu ka dhignayn inay noloshii soo gabagowday laakiin aan samayn karo maaratay ii furan tahay weli janis aan nolosheyda kaga dhigi karo mid farxad leh marka taas markaasaan go-aansaday inaan aan maaratay waxbarashadaalka aan ka bilaabay farta baraalka aan bartay dugsigeyga hoose ayaan meesha kusoo qaatay adu ilaa afraadkaygii markaa kadibna waxaan kusoo biiray iskoolkan alnuuro magaalada muqdisho ku yaala aan ka bilaabay dugsigii dhexe ilaa aan ka dhameynayo dugsiga sare aan ka gaaray marka taani waxay ahayd maaratay farxad aada u weyn iyo dugsigii sare haddana waxaad mar kale ku biirtay boqolaal arday oo arag leh marka siday ahayd wallaahi waa arrintaas way dhib badan tahay qof anagu markii hore dee waxaan wakhti la soo qaatay ilaa ay dugsigii dhexe kiigii hoose dad ila midahoo maaragtay aan isfahmi karayn ama maaragtay haday kaftan noqoto wax walba garanaya maaragtay macalimiinta macalimiin u tababaranay ahaayeen oo ku fahmaya ama qaabka aad wax baranaysay wax walba waa iskuulkii alnuur oo marka ka hadlayso aad iyo aad dadku saaciidaya macnaa garanaya macnaa qaabkii waxaad baranaysay iyo muhiimadii waxaan dhan fahmay markii iskuulladaas dugsiya sare aan tagnay caqabadii kooda la kulanay waxay ahayd inay maaragtay dad aan ku biirnay naga duwan oo dadkii isla mid aanahay laakiin aragga xaggiisan kala duwana qof arag laana maba aaminsano inay wax baran kara dadka su-aalaha ugu horreya ku weydiinayaan waxaa ka mid ah see wax u baranaysaa see macalimiintii wax ku baraysaa wax laga yaabaa inaysan fahansaneyn sida wax u baranaysa oo ku leeyahay see macalin wax ku bara see kuugu sharxa macnaha marka caqabadahaas waa way fara badnaayeen laakiin alxamdulilah rabbilcalamin dadaal aan sameynay iyo juhdi aa bixinay dartiisa maaragtay aan kusoo gaarnay halkan ardaydiina waa isla qabsano markii dambe waxaa noqonay dad saaxiiba iyo macalimiintiiba de qofkuna marka arag qofka araggala mustafow marka la yimaado imtixaanada dadkiinan baahiyaha gaarka qabo qaabkee loo qaadaa imtixaamada wallaahi maadaama aysan jirin dad u tababaran ama wasaaradda ha ahaato ama iskoolada laftigooda ha ahaatee dugsiyada sare maadaama aysan jirin dad u tababaran farta ana wax ku barano waxaan ku qasbanahay itixaanka inaan ku galno oral inaan ku galno ama shafawi ama in afkana wala qaado su-aalihiisi oral naloo weydiiyey maadaama itixaankii tala daabaco farteena cid akhrin karaysa aysan jirin oo iskoolka ka tirsan waxaan ku qasbanahay marka inaan habkaas marno ile mar walbaba haddii aad waxa ugu fiican haddaad weydo waxa aad ka badan weydaa la yeelaa marka xalka ugu dhow ee hadda aan iskoolada kusoo dhiganayna waxay ahayd in itixaanka oralna wala qaado haddana kii wasaaradda maanta kaasaan ugu fariisan
waad sheegtay inaad faraxsan tahay maanta imtixaan baad gashay rajada ka waran walaa rajadaydu waa boqol kiiba boqol weeye marka waxaan rajeynaa insha allah kaalmaha ugu horeya ama kowa noqoto ama laba ama saddex inaan inaan geli doonaan rajeynaa
dad badanaa jiro oo fursadahan aad hesheen aadan helin qaarkoodna weli guryaha ku jiro aaminsanaynba si si lamida waqtiga adugu aad aad aad daruurta dareemayda maxaad fariin u diri lahayd walaahi waxaan fariin u diri lahaa dadkaas inay maaragtay in weli jaanis ay haystaan aragla-aantu kama dhigna inaad noloshaadii ay soo gabagowday Een, aragla-aantuna waa qalbi-la-aanta qofka hadduu qalbigiisi maskaxiisa fayoo yihiin inta qofka kale ee araggiisa fayoo yahay uu gaari karo een, buu gaari karaa qalbigana qalbiga laga naafoobaayo indhahana ama xubin qofku beelay uma naafoo sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa saaxiibada ila midka ama aan isku ma duruuftan wadaagno ee guryaha ku sugan islamarkaana aan jaaniskan helin inay weli u furan tahay jaanis ee ay kasoo baxaan guryaha ay ku xiran yihiin ay raadiyaan qofkuna markuu asagu dhaqaaqo aa maaragtay uu heli karaa jaanisada u furan laakiin haddii aad guriga ku qanacdo inaad iska fadhido een, runtii way adagtahay inaad hesho ama bulshada aad soo dhex gasho way adkaanaysa marka waxaan leeyahay horta idinku dhaqaaqa isku daya inaad maaragtay wax agaagaarkiina ka jira inaad ogaataan inaad maaragtay waxbarasho inay jirto inaad ogaataan inaad wixii hubisaan qofka araggale asaga aad inta badan isdhiira geliyo oo dadaala laakiin haddii adu aad ku qanacdo inaad iska fadhido een, wax ku imaana male weliba waalidiinta waxaan ugu baaqayaa dadkaas dhalay waxaa qayb ka ah dadka waxqabadaha haysta araggala oo guryaha ku sugan waalidiinta dadka dhalay oo qofka ardada een, carruurta aragga qabe ama araggooda fuyooya ay dhaleen iskoolada u diraan kuwa kalena waxay ku qancayaan inay guriga joogaan waxay leeyihin wilka wax ma qaban karaan ilmaha wax ma qaban karo guriga fariisanaa marka taasna maarata cadaalad maahan waa inay ilmahan u raadiyaan nolol ka duwan midda ay ku qancinayaan oo inuu wax baran karo sida ardada iskoolada ugu diraayaan inay iskoolada ugu diraan inay u raadiyaan inuu wax baran karo inay ku dhiirigeliyaan marka waalidkana ayagana inay qayb ka qaataan inay caruurtooda inay fursad siiyaan dugsiga sare kadib hagee aadi doonta walaahi sida aan rajeynaya insha allah jaamacadana ku biraan rajeynaya wagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa mustaf maxamed cumar oo ka mid ah ardayda aragga naafada ka ah ee ka qayb gelaya imtixaanka dugsiyada sare ee soomaaliya sabtidii ka bilaabmay waxaanuu magaalada muqdisho ugu warramayay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle markana aynu jaleecna dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan iyo weliba codka maxamed axmed qoomaal
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة قولي السلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك محمد الأمين إنك عبد الله أبوك مكادو محمد الأمين إنك عبد الله أبوك مكادو خيرك كو أبشريستو مساكين وروشو أبو كوريهيو خيرك كو أبشريستو مساكين وروشو أبو كوريهيو kii hooya aamina aamin dheer la dihatee sacdiya iibaheedu irmaanimaa ku nuugo kii hooya aamina aamin dheer la dihatee sacdiya iibaheedi irmaanimaa ku nuugo inta ahlul qeyrkiyo ambiyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo inta ahlul qeyrkiyo ambiyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo barakada rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaada yeelo barakada rasuulkiyo baryadeena eebow nagu badbaada yeelo gogolaysu fura iyo baraar iyo barwaaqo bisheenna nabad allow ka yeel gogolaysu fura iyo baraar iyo barwaaqo bisheenna nabad allow ka yeel أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك نوري السلام عليك
qasiidadaasi nab ammaanka ah ee uu ku luqeynaya maxamed axmed qoomaal aan intaasi kaga gudubno dhalinyaro ku nool magaalada gaalkacyo oo si iskood ah isu xilqaantay ayaa deeq kaalmo ah oo isugu jirta burberi sokor iyo lacago kaash ah gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool duleedka magaalada gaalkacyo waryaheena gobolka mudug cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa faahfaahinta kaalmadani ka wareystay liibaan cajiib xaaji iyo cumar maxamed xasan oo ka mid ah dhalinyarada howshaasi soo abaabushay waxaan deeq aan gaarsiinay ilaa labaiyo toban qoys oo ka mid ah qoysaska ku nool duleedka magaalada gaalkacyo gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo xerxeer ilaa iyo labaiyo toban kilomitir dhinaca koofureed ka xigta magaalada gaalkacyo arintan ayaa waxay nagu dhalisay kadib markii dhowaan aan kormeeraan ku tagnay qaar ka mid a xeryaha dadka danyarta ee ku nool magaalada gaalkacyo iyo gudaha magaalada gaalkacyo kuwaasoo aan ugu kuurgelaynay dadka danyarta iyo kuwaan awoodin inay ka qayb qaataan munaasabada bisha barakeysan ee ramadaan waxaan ogaanay in dad yoogan ay u baahan yihiin caawinaad islamarkaana in laga jawaabo qeylidhaantooda ay tahay waxaan ka soo duubnay muuqaalo oo aan kaga hadlayno dhibaatooyinka haysto kadibna waxaan dhignay baraha bulshada ugu dambeyntiina waxaa kasoo jawaabay ama kasoo falceliyey dad soomaaliyeed oo ku nool gudaha iyo dibadda islamarkaana soo diray lacago kala duwan waxaana ku guuleysanay in aan gaarsiino cuntooyinka quuduldaruuriga sida briis baasto sokor timir iyo saliid iyo caanobooro iyo iyo lacag shilin soomaaliya aan ugu talagalnay qoys walba oo halkaasi waxaan ka siinayn inaan qudaar ay ka dhigtaan ama suuga ay ka dhigtaan maadaama bishii ramadaan ay bilaabatay islamarkaana ay yihiin dad dhibaataysan oo aan inta badan gacanta aan gaarin marka weli marka qayladhaanta weli way socotaa dadkiina weli dhibaatooyin kala duwan ayaa haysto waxaa maanta u dambeyso aan halkaasi aan tagnay waxaan kusoo aragnay dadyo kala duwan oo dhibaataysan oo qaarkoodna laga yaabay in cudurro kala duwan ay ka dilaaceen oo cudurka shawanbiyoodka oo dadka deegaanka ay noo sheegeen in ilaa saddex qofood ay ku dhinteen marka weli waxaan wadnaa gurmadkii ama lacagihii aynu ka aruurinayno shacabka reer gaalkacyo annagoo dhowaanna filayna in wejigii labaad aan bilowno ama qaybtii labaad aan deeq aan gaarsiino oo intii aan kasoo qeybinay xaarxaar islamarkaana gudaha magaalada gaalkacyo kuwooda duruufeysan kuwooda naafada ah kuwooda agoonta oo abiyaashooda aan nooleen inaan gaarsiino kuwaas lacagahaas dhanna waxaan kasoo aruurinaynaa ummadda soomaaliyeed oo iyagu laftooda ka danaqanaya dhibka haysata shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool gobolka yaa idinku dhaliyay marka hore inaad hawshaan bilowdaan
waa mahadsan tahay hawshan ma aha markii ugu horeysay soonkii ugu horeysay ama ramadaankii hore ayaan barnaamijkan bilownay oo si aan u ogaano maadaama dadku ay yihiin dad isku wada nool laakiin saa marka xogta guud ama si gaar aad u wareysato dadyooga aadan ogaan karin dhibka haysata dadku marka mar aan booqanay kaamamkaas waxaa noo soo baxday in dadkan caawinaad ay u baahan yihiin waxaa jirtay hooyooyin soomaaliyeed oo sanadkii hore aan caawinay oo ilaahay ilaahay dartiisaan u caawinaynay oo wax gooni ama n g o ah ama hay-ad ah ama maamul gacan nagu siinaya ma jirin laakiinse waxay jirto oo keliya in ummadda soomaaliyeed aynu la wadaagno baahida dadkaasi ay jirto waayo marar qaar markaad tagto xeriyooyinka dadka barakacyaasha waa ka soo calool xumaanaysaa ilina ka imaanaysa sababtu waxay tahay waxaad arkaysaa hooyo soomaaliyeed ama dad kaloo soomaaliyeed oo aan raashiin ama n laba habeen ama habeen aan waxba cunin gaalkacayna inta u jirto waa taqaanaa oo labaiyo toban kilomitira dadyo badan oo ganacsataa ku nool way ka saxdeen dadkiina gaajo qaarkood waxaa laga yaabaa gaajo darteeda inay la istaagi waayaan marka arintaasay nagu dhalisay n ramadaankaana markuu bilowday oo intuusan dhalan oo shacbaan lagu jiray waxaan n isku daynay inaan guud ahaan qiimeyn aan ku sameyno kadibna n ummadda soomaaliyeed aan u qeylo dhaamino alxamdulilah n dad badanaan shalay ka qayb qaatay alxamdulilah way farxeen ayagoo faraxsan maalintii hore n xaaladaan ugu ta ugu tagnay xaalad ka duwan ayaan ugu tagnay qaarkood maalintii hore way hadli waayeen oo hadalka way awoodi waayeen waayo qofka markaad u tagto adoo waxba aan haysanin iyo markaad u tagto adoo wax u wada laba laba farqood ayay kala yihiin marka arrintan si soomaalinimo iyo si damiir ah ayaan u galnay arrintaas ayay nagu dhalis aada umaasan tahay cumar maxamed xasan cumar simba deeqdii raashiinka ahayd ee dadkii danyarta ahaa la gaarsiiyey duleedka magaalada gaalkacyo nuucyadii ay ka koobneed iyo qoys walba intii aad ugu talagasheen bismillahi raxmaan iraxiim cabdiwaxid horta aad iyo aad umahadsan tahay adigii v o a adaa sheegay adaa faahfaahiyo raashinka bixinay iyo nuucyadiisa waxay ka koobnaayeen qoyskii waxaa siinaynay waa haaf briisa haaf sokora haaf bura gasa caanabora caagad saliida karton basta malaay iyo dhalafinta iyo kaash lacaga hadday u baahdaan adeeg goosaar suugo iyo waxaas yacano waxa dhan waa qoys walba maasha allah horta meel fiican ay ka soo saaree marka horena dadkaas waxyaabahaan ku soo dooranay ani liiba cajiib horta soonka waa soonkii labaad waxaan soo bilownay soonkii hore markaa ogaanay baahiyaha dadka deegaanka kacamka ku nool xaqiiqatan markaa fiirisid aad dhex geshid aad dareemi kartaa dadkaas noloshay ku nool yihiin dhibaatada haysato duruufaha ka muuqato baahidooda ma ka fargaray karno laakiin waxaa qiyaasanay warsee wax uu bedeli karnaa waxaa fiirnay calashaan dadka aana awoodin hadda aana iska bixi karin afurka sida waayeelada dadka dhuluyaalka dadka qafna u joogin dad waxaa arkaya oo keliyood meel degan oo wax luuley qafna u maqnayn ilaahay maahan risaaqad kale aana sugin qaf ay ka sugaan balansan ani markaa dhex gala kaamka oo hadda markaa wadna intaa waxba bixinayn qabint waxyaabaa la yaabay waxyaabaha aan damiirkay aad u daqniyo waxyaabaha ka mid ah waxaa ka mid ahayd markaa usoo degnay maamo aan ku qiyaasay da'deeda siddeetan jir markii koowaad isku sheegay aan salaamay kelmadda ugu horreysa ugu bilowda waxay ahayd eedda gasacaan barmooda ah marka wallaahi hadda facekiga koowaad wejigii koowaad waa dhammayn maasha allah dad ummad islaam tiro badan waxaa la soo baxday kolley qof walboo sadaqa dhiibtay maanta maalin ahayn uu heli doonaa suu ilaahi subxana watacaala noo sheegay miisaankan miisaan ka weyn uu buuxi doontaa haddana waan rajaynaynaa facekii labaad inaan galno
waagaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen liibaan cajiib xaaji iyo cumar maxamed xasan oo ka mid a dhallinyaro magaalada gaalkacyo dadka danyarta ah ku caawinaya bisha ramadaan waxaanay halkaasi ugu warramayeen waryahayaga cabdiwaaxid macalin saaq haatanna warkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahan dhegeystayaal idinku wareejiyo nuur xasan nuur
mahadsaneed cabdixakiim kooxda manchester city ayaa ku guulaysatay horyaalka dalka ingiriiska ee premier leaguga shalay kadib markii ay ciyaarteedii ugu dambeysay ay afar gool iyo gool uga badisay kooxda brighton city waxa ay hal dhibic oo qura uga qaaday horyaalka kooxdii kusoo xigtay ee liverpool oo iyana axaddii shalay laba gool iyo eber ugu awood sheegatay naadiga wolfs manchester city waxay urursatay siddeed iyo sagaashan dhibcood halka liverpool ay xilli ciyaareedkan ka heshay horyaalka toddoba-iyo sagaashan dhibcood taas oo ka dhigtay kooxdii ugu horreysay taariikhda horyaalka ingiriiska oo kaalinta labaad ku dhammaysata dhibco intaasi la eg tababaraha manchester city oo guushani ay u tahay markiisii labaad oo isku xigta oo uu manchester city u qaadayo horyaalka ingiriiska ayaa sheegay in horyaalkan uu u ahaa kiisii uga adkaa ee uu abid qaado wuxuu sheegay in uu si uu u qaado horyaalkani ay kaliftay in uu wada badiyo afar iyo tobankii kulan ee ugu dambeysay ee ay ka ciyaareen horyaalka taas oo ahayd mid aad u adag buu yidhi liverpool ayaa marna hoggaanka qabanaysay marna manchester city labaduba tan iyo bilowgii sanadkan wax dhibco ah iskama khasaarin dhinaca kalena laacibiinta kale ah maxamed salaax saadiyo wamaane oo u wada ciyaaray liverpool iyo weeraryahanka arsenal pieri merik obamayan ayaa ku wada guulaystay abaalmarinta kabta dahabiga ah ee laacibka uga goolasha badan sanadka horyaalka ingiriiska waxaana markaasi ay kulligood wada dhaliyeen min laba iyo labaatan gool xilli ciyaareedkan maane isagoo ciyaartii liverpool ee shalay ayuu dhaliyey labada gool ee ay uga badiyeen wolvis ka horna waxa uu lahaa labaatan gool halka piere emerig obamian uu isna dhaliyey laba ka mid ah saddexda gool ee ay arsenaal axaddii ku garaacday banley goolahyihii ugu fiicnaa iyo difaacii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedkan horyaalka bremiershipka ingiriiska ayaa waxaa la siiyey laba laacib oo u ciyaaray liverpool kuwaas oo kale ah virgil van dyke oo difaaca ka ciyaara iyo goolhaya allison kooxaha kale ee safka hore ee ingiriiska sida chelsea oo ku dhammaysatay kaalinta saddexaad iyo tottenham oo xiratay kaalinta afraad ciyaarihii ay shalay dheeleen waxa ay keeneen barbaro halka manchester united ay xilli ciyaareedkan ku soo xirtay guuldarro ka soo gaartay kooxda cardiff city oo ku macslaamaysay laba gool iyo eber waa tahay ciyaaraha kalena waxaanan weli lagu kala bixin horyaalka jarmalka iyo kan holland kooxda bayan munikh ayaa sabtidii iska khasaarisay fursad ay ugu dabaaldegi lahayd hanashada horyaalka bundesliga kadib markii ay barbaro goola la'aan ah ay ku kala baxeen kooxda resen polisport libsig halka kooxda ku soo xigta ee brushia dortmund ay saddex gool iyo laba ku khaarijisay kooxda fortuna dusseldorf sidaas daraaddeed kulanka ugu dambeeya ee dhici doona oo ay dheeli doonto bayan waxay la ciyaari doontaa kooxda entacht frankfurt halka dortmund ay la dheeli doonto brushia monchen gladbach haddii ay bayan badiso ama ay barbaro keento oo ay qaadi doontaa haddiise laga badiyo oo ay brushia dortmund garaacdo brushia monchen gladbach iyada ayaa u dabaaldegi doonta horyaalka jarmalka ugu dambayntiina kooxda ikis ayaa qarka u saaran inay hanato horyaalka dalka holland kadib markii ay shalay afar gool iyo gool ku garaacday kooxda utrecht halka kooxda ku soo xigta ee b s b ay hal iyo eber ku khasaartay kooxda eze alkamar hadda ikis waxay saddex dhibic ka sarraysaa b s b sidoo kale farqiga goolasha waxa ay ka badan tahay b s b afar iyo toban gool sidaas daraaddeed xitaa haddii ikis laga badiyo ciyaarteeda ugu dambaysa toddobaadka soo socda islamarkaana ay b s b badiso iyada ayaa qaadi doonta dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuuro markana aynu duba jalleecno dhinacii qasiidooyinka bisha rabadaan iyo weliba aynu ku wada nasanno codka fanaanada maryaal musan ciise xaaji buutaan
qasiidadaasi soonka ay ku luqeynaysay fanaanada maryam mursal iyo kooxda obolada waa beri ayaan intaasi kusoo gabagabeyn ayaa idaacaddeenni ugu dambaysa dhegaystayaal waxaan idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo joogay duhurnimadan maanta ah maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo